أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad kowda bisha koowaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo ugu yaraan boqol ruux oo gaari basah la socotay ayaa lagu afduubtay gudaha dalka etoobiya xilli ay sii xumaatay xaaladda amni ee ka jirta dalkaasi xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay mooshin ka keenayaan ra-iisul wasaaraha murtadiinta xilli khilaaf xooggan uu hareeyey murtadiinta faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya munaasabad lagu dahfurayay macad lagu baranayo tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa garay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda damaca dowladda xabashida itoobiya ee qaadashada badda soomaaliya xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ragga ku dhaqan deegaanka baqhdaad ee hoos taga magaalada kismaayo ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo u soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayada jubbada hoose xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in in ka badan toddoba boqol oo askari oo murtadiina lagu dilay weerarkii taariikhda galay ee coosweyne welina ay nolol iyo geeri ku la'yihiin saraakiil iyo askar murtadiina
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ugu yaraan boqol ruux oo gaari basa la socotay ayaa lagu afduubtay gudaha waddanka itoobiya xilli ay sii xumaatay xaaladda amni ee waddankaasi ka jirta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarat cabdulqaadir wararka ka imaanaya etoobiya waxay sheegayaan in weerar jidgalla lagu qafaashay ugu yaraan boqol ruux oo arday ah kuwaas oo dhiganayay jaamacad ku taal magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiya hubaysan oo aan weli ceebtooda la garan ay gaari bas ah ka leexsadeen waddada laamiga ah ee marta deegaanka jerbi jawaartaasha ah ee dhacda mandaqada shabada waqooyi elwaraajo ayaa sheegaya in ragga weerarka geystay ay rasaas ku fureen gaariga balse ma jirin cid wax ku noqotay rasaasta siday warka u dhigeen qaar ka mid a ardayda oo ay u suurtagashay inay ka baxsadaan gaariga islamarkaana qafaalka ka badbaaday ee ka sheekeeyey qaabkii waxa u dhaceen mid ka mid a qaraabada ardaydana kafaashe ayaa warbaahinta u sheegay in kooxaha weerarka geystay ay codsadeen lacago madax furasho ah si ay u sii daayeen ardayda lacagta madax furashada ee kooxahani ay dalbadeen ayaa lagu sheegay toddoba kun oo ah lacagta birta ee laga isticmaalo dalka etoobiya hay-adda sheegata xuquuqul insaanka dalka etoobiya ee falkan cambaaraysay waxaana warbixin ay soo saartay ku caddaysay in ardayda la afduubtay ay kasoo jeedaan ismaamulka amhara waddanka etoobiya ammaanka ayaa faraha ka sii baxay waxaana bil weliba lasoo warinaya weeraro laayaan ah oo ay geysanayaan milishaad kasoo kala jeeda qowmiyadaha amxaarada oromada iyo tigreega jasaaka allahu khayran walaalka xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay mooshin ka keenayaan ra-iisul wasaaraha murtadiinta xilli khilaaf xooggan uu hareeyey murtadiinta marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kaga dhawaaqay mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada mursade xamse cabdi barre waxay xukuumadda riddada ku eedeeyeen inay ku fashilantay hirgelinta ballanqaadyo ay sheegeen inay horey ugu soo bandhigeen baarlamaanka riddada waxay sheegeen in xukuumadda riddada ah ee uu madaxa ka yahay xamse cabdi barre ay qorshe la'aanteeda ku baabiisay saraakiil sarsaro oo muhiim u ahaa riddada kadib markii ay ku soo gurtay furimaha dagaalka ay isku hor fadhiyaan xaqa iyo baadilka mursad ibraahim macalimo oo xubin ka ah golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada oo akhrinaya war-saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanada riddada ah ee mooshinka ka wada xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumadda xamse ay gashay heshiisyo sharci darro ah oo isburinaya guddoonka golaha dawaaqiidda ayay sidoo kale sheegeen inuu gabay shaqadiisa waxayna soo jeediyeen in lala xisaabtamo madaxda riddada gaar ahaan xamse cabdi barre kadib kulamo in muddo ah u socday xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in la gaaray xilligii si dhaba loo sixi lahaa hannaanka isku milanka taabagalay ee hay-adaha fulinta ama xukuumadda iyo xeerjedinta oo ah labada gole ee baarlamaanka soomaaliya taasoo ay ugu wacnayd guddoonka baarlamaanka oo garan waayey shaqadii ahayd in ay jiheeyaan in lala xisaabtamo xukuumadda taas oo beddelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah iyo inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay-adda fulinta ay marin habaabisay siyaasaddii arrimaha dibadda waxay xukuumaddu gashay heshiisyo caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa laga talagelin garyaqaanka guud kuwaasoo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxaa la baabi'iyey ciidamadii qalabka sida ee soomaaliya saraakiil geesiyaal ahaa taas oo soomaalida oo dhan ay markhaati ka tahay sidaa ay dayacaadda ee ay ku dhinteen cadowguna ay ku dileen waxaa ciidanka hurmuud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn habdagaaleedka kuwaasoo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayaynta ciidanka keliya ku mashquulay sidii saadka xoogga dalka soomaaliyeed loogu talagalay loo leexsan lahaa waxaa la lixaadsaday musuq maasuqa hay-adaha dawladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman hab daah furan kuwaasoo qabanaya adeegyadii dawladda ay u xil saarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaara oo saaxiibbala ah madaxda sare ee dawladda federaalka soomaaliya waxaa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tiiyoo xitaa aan laga maarmi waayey in la qaato ama dadka laga saaro xabaalo ay ku asnaayeen dad badanoo kuwaasoo qaarkood u geeriyooday difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacowday dal qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa ay ku guuldaraysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sana ka hor baarlamaanka soo hordhigeen xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan guddoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeer hoosaadka u yaalla baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii horey u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsami u socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo
arrintan waxay imaanaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii xoogaysanayeen xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan siyaasiyiinta murtadiinta ah ee kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho mahadsanid marwaan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaa faahfaahinno dheeraada laga helaya khasaaraha kufaarta kenya lagu gaarsiiyey kamiin saacadihii lasoo dhaafay kolonyo saliibiyiinta kenya ah loogu dhigay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo sariiraha ee xadbeenaadka wilaayada jubbada hoose la wadaagto dhulka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato dowladda saliibiyeedda kenya bakhtiga waa saddex askari oo kenyaati ah iyo dhaawaca lix kale dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada saliibiyiinta etoobiya ee deegaanka halgan oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka goofguduud burey qarax kula beegsadeen mooto ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah inta la xaqiijiyay hal askari oo murtad ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi munaasabad lagu dahfurayay macad lagu baranayo tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب xaafadda alhuda ee dhacda degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee al tartiil waxaa ka dhacay munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo loo qabtay sagaal ka mid a ardayda dhigata madarasadaas kuwaasoo qur-aanka kariimkaha ku dhammeeyey muddo kooban kadib dadaal iyo juhdi dheeraad ah oo allaha loo kaashaday oo ay sameeyeen waalidiinta iyo macallinka ardayda munaasabaddu ay isugu yimaadeen culimaa udiin nabadoono waxgarad ganacsato waalidiinta ardayda qaarkood shucarada deegaanka iyo maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah waxbarashada ardayda oo hormuud uu ka ahaa qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga kadib kelimad tawciye ah oo goobta laga jeediyey كيف حالك يا أخي؟ حالي طيب بخير والحمد لله وأنت وأنا كذلك بخير والحمد لله ما اسمك؟
اسمي محمد وأنت ما اسمك؟
اسمي صهيب هل اختتمت القرآن في المرة الأولى؟
أجل وها أنا اليوم في حفلتها وبماذا تشعر إذا أشعر بالفرح والسرور وكدت أموت بهما وكما تعلم اختتمنا القرآن معا أليس شعورك كذلك بلى أنا أكثر منك فرحا وسرورا dhammaan dadkii goobta ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka deegaanka waxay bogaadiyeen in lasii dardargeliyo barashada qur-aanka kariimka haddii ardaydu qur-aanka dhammeeyaanna aan diin barashada halkaa looga harin iyadoo mid ka mid ah waalidiintii ardayda goobta ka sheegay muddada kooban oo ardaydu qur-aanka ku barteen taasoo allaha mid loogu mahadiyo ah madrasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa madrasatu altartiil litaxfiid alqur'aani alkariim waxaa la furay taariikhdu markay ahayd laba kun labaatan iyo labo bishii koowaad ee janawari hijriguna uu ahaa kun afar boqol afartan iyo saddex bishii jamaadu thaani waxay furan tahay madrasadu laba sano iyo lix bilood ardadaan meeshaan fadhida waxaan keennay ayinkoon qur'aanka qorin ayinkoon arkin ayinkoon oqoonin ayaan keennay oo ibtidaa'i ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa maanta inay yihiin xufaad qur'aanka kariimkaa xifdiday waa nimco weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo abwaan axmed maxamed shuure ee abwaan yuunow oo isna mikrofanka gacanta ku dhigay ayaa halkaasi ka soo jeediyey tixgabay ah oo uu ardayda qur-aanka dhammaysay ku bogaadinayo arday hay dadaashee rabbi derajo siiyay diin loogu deeqay damiirkiinnu yow dhiman kol haddaad dux leedahay doqonnimadu waa cudur aan dadaalna waa dane duca waalidkaashada duni weeye cimiladu dardarteedu badan tahay midka cuna daroogada afka dacarta kaga yaal derbijiif dugaafada duunyadu ka roon tahay dabarkiisu maqan yahay dawarsado shisheeyaa dusha malab ka sheegtoo dacarnana dhex joogaan saakay kaaga digayaa
aad buu umahadsanyahay cabdulqani sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ah ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashida etoobiya qaadato badda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan taliyihii hore ee amniga waxay ugu yeedhaan qaranka kooxda ridara soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dowladda xabishada itoobiya ay horar ku tahay soomaaliya oo idil islamarkaana aysan lahayn cid ka caabin karta oo aan ka ahayn xarakada shabaabul mujaahidiin cabdi saciid muuse oo sidoo kalena soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ridada ayaa ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka al-shabaab waa cidda keliya hor istaagi karta xagjirayaasha kirishtaanka itoobiya ee soomaaliya horarka ku ah maadaama ay yihiin rag leh caqiide adag isagoo qoraal dhowra ku faafiyey baraha bulshada ayuu carabaabay in itoobiya ay tahay dowlad kirishtaan xagjir ah ujeedkeedana uu yahay qabsashada soomaaliya islamarkaana ay aaminsan tahay inay ku jirto dagaal barakaysan sidoo kale waxa uu saadaaliyey in dowladda xasan shiikh ay dhici doonto islamarkaana ay dalka soomaaliya la wareegi doonaan ciidamada shabaabul mujaahidiin ninkan ayaa soo noqda xildhibaan la taliyaha amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha dibadda afartii sano ee ay jirtay dowladdii farmaajo keligiis ma aha ee falaqeeyaal badan ayaa fikirkaa la mida qaba in mujaahidiintu ay yihiin nidaamka keliya ee soomaaliya ka horeyn kara kufaarta kusoo duushay biriga iyo badda soomaaliya xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud abuushiiba ayaa warkan inoo haya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب xaafadda alhuda ee dhacda degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee al tartiil waxaa ka dhacay munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo loo qabtay sagaal ka mid a ardayda dhigata madarasadaas kuwaasoo qur-aanka kariimkaha ku dhammeeyey muddo kooban kadib dadaal iyo juhdi dheeraad ah oo allaha loo kaashaday oo ay sameeyeen waalidiinta iyo macallinka ardayda munaasabadda oo ay isugu yimaadeen culimaauddiin nabadoono waxgarad ganacsato waalidiinta ardayda qaarkood shucarada deegaanka iyo maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah waxbarashada ardayda oo hormuud uu ka ahaa qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga kadib kelimad towciye ah oo goobta laga jeediyey كيف حالك يا أخي حالي ضيب بخير والحمد لله وأنت وأنا كذلك بخير والحمد لله ما اسمك اسمي محمد وأنت ما اسمك اسمي صهيب هل اختتمت القرآن في المرة الأولى أجل وها أنا اليوم في حفلتها وبماذا تشعر إذا أشعر بالفرح والسرور وكدت أموت بهما وكما تعلم اختتمنا القرآن معا أليس شعورك كذلك بلى أنا أكثر منك فرحا وسرورا dhammaan dadkii goobta ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka deegaanka waxay bogaadiyeen in lasii derdergeliyo barashada qur-aanka kariimka haddii ardayda qur-aanka dhammeeyaanna aan diin barashada halkaa looga harin iyadoo mid ka mid ah waalidiinta ardayda goobta ka sheegay muddada kooban oo ardaydu qur-aanka ku barteen taasoo allaha mid loogu mahadiyo ah madrasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa madrasatu altartiil litaxfiid alqur'aani alkariim waxaa la furay taariikhdu markay ahayd laba kun labaatan iyo labo bishii koowaad ee janawari hijriguna uu ahaa kun afar boqol afartan iyo saddex bishii jamaaduthani waxay furan tahay madarasadu laba sano iyo lix bilood ardadaan meeshaan fadhida waxaan keennay ayinkoon qur-aanka qorin ayinkoon arkin ayinkoon oqoonin ayaan keennay oo ibtidaa'i ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa maanta inay yihiin xufaad qur'aanka kariimkaa xifdiday waa nimco weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo abwaan axmed maxamed shuuriye abwaan yunow oo isna makrofanka gacanta ku dhigay ayaa halkaasi ka soo jeediyey tixgabay ah oo uu ardayda qur-aanka dhammaysay ku bogaadinayo arday hay dadaashee rabbi derajo siiyaay diin loogu deeqay damiirkiinnu yow dhiman kol haddaad dux leedahay doqonnimadu waa cudur aan dadaalna waa dane duca waalidkaashada duni weeye cimiladu dardarteedu badan tahay midka cuna daroogada afka dacarta kaga yaal derbijiif dugaafada duunyadu ka roon tahay dabarkiisu maqan yahay dawarsado shisheeyaa dusha malab ka sheegtoo dacarnana dhex joogaan saakay kaaga digayaa
mahadsanid walaalka ragga ku dhaqan deegaanka baqdaad ee hoos taga magaalada kismaayo ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo u soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya munaasabad ka dhacda deegaanka baqdaad ee hoostaga magaalada kismaayo waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro loo qabtay ragga ku dhaqan deegaanka baqdaad taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka islaamiga ah ee magaalada kismaayo ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo toddoba maalmood oo xidhiir ah waxaa loogu magacdaray saxaabiga jiriilka ah ee mucaad binu jabal radiallaahu canhu waxaana lagu qaatay duruus isugu jirta fiqhi caqiido siiro iyo muxaadaraad iyadoo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ganacsatada iyo dhallinyarada magaalada qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'ideen magacaygu waxaa la yidhaahdaa cabdiwaaxid waxaan soo qaadanay toddoba maalmood oo dowro ah oo diini ah magaceeduna dowladu waxaa loogu magacdaray mucaad binu jabal waxaan soo qaadanay saddex kitaab fiq lmuyasar calaa arkaan alislaam alwaajibaat almutaxdimaat takliid sifatu salaati annabiy sala allahu alayhi wasalam si guud waxaa u mahadnaqaynaa allah subxaana wa tacaala iyo macalimiinta na soo gaarsiiyey heerka gabagabada dowlada waxaan halkan ka arinaya kitaabka alwaajibaat almutaxatimaat macrifatu calaa kulli muslim wa muslimat bismi illahi raxmaan raxiim alusuulu halaatha saddexda asal allatii taasoo yajibu ku waajibtay calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waa muslimatin iyo ha qof oo muslimad ah tacalumuhaa inay bartaan wahiya saddexda asal macrifatu lcabdi oo addoonka inuu barto rabbahu rabbigiisa wa diinahu diintiisa wa nabiyuhu moxamed sala allahu alayhi wasalam nabigiisa moxamed sal allahu alayhi wasalam ma huwa alislaam islaamnimada maxay tahay jawaabtu waxa waaye alislaamu huwa alistislaam waa in laisu dhiibo alle lilahi alle laisu dhiibo bitawxiidi ilahay keligii laisu dhiibo walinqiyaadi in loo hogaansanaado bidaacati daacadiisa loo hogaansanaado waata walbaraa'ata in laga beri noqdo min ashirki shirkiga in laga beri noqdo iyo waa ahlihi iyo ehelkiisa su-aal baa la weydiiyey kam arkaanu lislaam arkaanta islaamka waa imisa jawaabtu waxa waaye arkaanu lislaam khamsatun waa shan waata waahiya ayagaasi waxa waaye shahaadatu in la qiro an laa ilaaha ilaah kaleo xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu weyne moogiyo wa ana muxammadan nabi muxamedna rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inuu yahay in la qiro wa iqaamu salaata salaada in la ogo wa iitaawu zakata zakada in la bixiyo wa sawmu ramadaana ramadaanka in la soomo wa xajulbeyti beytkana in la xajiyo man istidaaca qofkii awoodo ilayhi sabiila wadadaas toosan dowradan ayaa qayb ka ahayd dowrad isdabajoog ah oo maamulka islaamiga ah ee magaalada kismaayo uu ka waday hareeraha magaaladaas oo lagu kobcinayo aqoonta diineed ee bulshada muslimiinta ah
ugu dambeyntiina xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in in ka badan toddoba boqol oo askariyo murtadiina lagu dilay weerarkii taariikhda galay ee cawsweyne welina ay nolol iyo geeri ku laayihiin saraakiil iyo askar murtadiin ah marwaan maxamed ayaa ka warramaya waxaa weli dhagahooda ka guuxaya maleeshiyaadka murtadiinta ee gaaladu rartaana xasuuqii ballaarnaa ee ka dhacay magaalada coosweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda saraakiilla xildhibaano iyo madaxyaweynta murtadiinta ah waxay kow iyo toban bilood kadib ilaa iyo hadda hadal hayaan kana hordilaayihiin weerarkii cagmarinta ahaa ay libaaxyadii islaamka ku soo afjareen saldhigyadii murtadiintu ka samaysteen coosweyne murtad ciid oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riidada ayaa ka hadlay weerarkii cusweyne waxa uuna sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta si daran loogu xasuuqay dagaalkaasi ilaa toddoba boqol ayuu sheegay in murtadiinta looga dilay dagaalkaasi qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii riddada ee joogtay saldhiggaasi ayuu ka dhawaajiyey in weli nolol iyo geeri lagu laayahay waxyaabaha mas-uuliyaddarrada iyo ku takrifalka awoodeed ee ka socda hadday noqoto xilalka hadday noqoto jagooyinka ciidamada hadday noqoto waxyaabaha kale inaan la soo wadaago idaacadaha miidiyaha maalmaha soo socda oo ay ku tagrifalkaas samaynayaan saddexda nin ee ugu sarraysa dowladda soomaaliya federaalka mas-uulkii dowladda federaalka ciidamada xoogga dalka u hogaaminayey qaybta lix iyo labaatanaad jenaraal tawane aadan guray ayuu xilkii ka qaaday ma garanayna sababta uga qaaday toddoba boqol oo ciidan iyo in ka badan ayaa ku nafweyday qaarkoodna ilaa hadda lagu la'yahay ilaa taliyaashoodii deegaanka ceesweyne ma jiro qof loo soo xiray ma jiro qof shaqadii looga eriyey ma jiro qof loo ciqaabay malxamadii weyneed ee coosweyne ka dhacday subaxnimo sabti ah tobanka safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kuna beegneed lix iyo labaatanka augusto labada kun saddex iyo labaatanna ayaa noqotay mid aan fariir ku abuurtay murtadiinta iyo gaalada duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya aad buu umahadsanyahay marwaan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeenna duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandulus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballana inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu